magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo inta badan laga raro xoolaha laga dhoofiyo dekadaha magaalooyinka boosaaso iyo berbera ayaa xilligani laga dareemayaa sare ukac ku yimid qiimaha xoolaha gaar ahaan ariga iyo lo-da ganacsatada iibisa xoolaha ayaa sare ukacan u sababeeyey inuu bilowday dalabka xoolaha loo dhoofiyo ethoobiya yemen iyo kuweyt dilaalayaasha xoolaha kala iibiya ee magaalada beledweyne ayaa ka warbixiyey waxyaabaha sababay sare ukaca ku yimid qiimaha xoolaha gaar ahaan lo-da iyo ariga iyo qiimaha haatan la kala siisanayo sare ukaca xooggana ka jira maalmahan dambe ariga oo kale markii aan ku bilowno wuxuu mari jiray ereyga qaliinka ah ama qalooyada ah wuxuu marayay afartan iyo shan ariga kuwa ugu sarreeya waxaa waaya sagaashana ugu sarreyso lo-doo kale dibida markii aan u imaadno dibida waxay marayeen boqol iyo soddon halka hadda ay marayaan saddex boqol oo kor lacageed zaa'id uu dhaqaaqay arrimahaas jira awgood ayaa suuqa sar ukac xoogan laga dareemaya maalmahan waxaa sababay dhoofinta la dhoofinayo xoolaha oo inta badan la raraya baabuurta ay daabulayaan sidaas ayaa sababtay ganacsigana aad ayuu maaragtay sare ugu kacay oo xoolaha xoolaha lo iyo ari intaba hadda aad bay u sare kacsan yihiin iibkooda taasoo sababtay xoolihii waxaa loo dhoofiyaa etoobiya iyo iyo iyo yeman meelahaas ayaa loo dhoofiyaa marka aad bay u sare kacsan yihiin wallaahi way kulul yihiin markaan iga wareysatay xoolaha xaaladooda markaad iga warsatay waa kaasa isbeddel weyn baa ku yimid matsalan ka soo qaad dibiga laba jirka waxaa la gedi jiray laba boqol boqol iyo siddeetan boqol iyo toddobaatan waxsaas ayaa la gedi jiray hadda dibiga laba jirka waa saddex boqol oo cagacagaynaa ilaa saddex boqol iyo laba boqol iyo sagaashan saddex boqol laba boqol iyo toddobaatan laba boqol iyo siddeetan sarakacaad u ballaaran ayaa ku yimid qiimaha loda ee labka ee dhadiga markaan aado sida qaalmaha saddex jirka afar jirka ayagana awal waxaa la gedi jiray boqol iyo konton boqol iyo lixdan qaalinta saddex jirka saas ayay ahayd hadda laba boqol iyo toban laba boqol iyo labaatan laba boqol iyo soddon afar jirka iyada waa laba boqol iyo konton laba boqol iyo lixdan haddii micnaha markaas ay andho ka muuqata ee ay dhalayso waaba saddex boqol iyo walax weliba loda irmaanka ilmaha wadato shan boqol shan boqol iyo konton lix boqol dibiga afar jirka ah markaan kaa warbixiyo shan boqol iyo konton lix boqol sare ukaca ku yimid qiimaha xoolaha magaalada beledweyne gaar ahaan lo-da iyo ariga ayaa waxaa saameyn kala kulmaya dadka danyartaa gaar ahaan kuwa hilibka iibiya iyo kuwa leh maqaaxiyaha yaryar